halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee voice of america haatana barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington iyo caasho ibraahim aaden
washington ee toddobaadkan waxaan idinku hayaa hooyo soomaaliyeed oo ka sheekaynaysa waayo aragnimadeeda hooyanimo iyo waayeelnimo ee ay u soo joogtay sanooyin fara badan oo alle ku simay
waan loo diyay dugaaguraye daah walaalkiisow duca wanaajow dabnoole iyo duurqalin waaloolka waxaan kaloo idiin hayaa qaybta fannaanka iyo heesaha oo aad ku maqli doontaan maxaa waaya adduunku jacayl waqanigu abuuray muxuu wadnahayo beerka dhammaan waxyaga ku faafay maxaa wadayaasha dhiga jeclaystay waa fanaanka daa'uud xanfar oo marti ku ah barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan faadumo cilmi muuse oo loo yaqaano jinni boqor waxa ay ka mid tahay hoyooyinka soomaaliyeed ee wax badan ka xusuusta dhaqanka habnololeedka qoysaska soomaalida sida ay ahaan jireen waayadii hore waxa ay ka sheekaynaysaa waaye aragnimadeeda hooyanimo iyo sidoo kale waayeelnimo ee ay u soo joogtay sanooyin badan wariyaha v o a ee nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa jinni boqor kula sheekaystay magaalada nairobi nanagandhariraney doca dalooley tukuhu doonya duwanyeeye nanagandhariraney doca dalooley waan loo diyay dugaaguraye daah walaalkiisow doca wanaajow dabnoole iyo duurqalin waaloolka nagandhariraney doca dalooley waan loo dilay dugaaguraye
dadka dhaqanka soomaalida aadka ugu xeeldheer ee da-doodu toddobaatan siddeetan ilaa iyo sagaashan ay gaarayaan waa ay yaryihiin soomaaliya gaar ahaana haweenkii iyagu rarada kabadda iyo markaasi aqalka aloolka iyo waxyaabaha kale ee reeraha lagu aslo markaa guryaha la dhisayo ka shaqayn jiray ama dhisi jiray kala yaqaanay geedaha iyo dhirta yaqaanay sheeka xariirooyinka iyo qaabka loogu sheekeeyo caruurtu waa ay sii dabargo-ayaan mana badna dadka wax ka qora sheekooyinkaasi marka la eego googaalaysiga sheeka xariirooyinka gabayada iyo buraamurka iyo qaybo kale oo ka mid ah koolkoolinta caruurta oo qayb weyn ku leh qoyska iyo weliba maaweelada dhallaanka faadumo cilmi muuse oo loo yaqaan jini boqor waxay ka mid tahay haweenka soomaaliyeed ee aadka ugu sheekeeya caruurta iyo jiilalka dambe xataa haweenka caruurta dhalay balse da-yarta ah oo aan weli iyagu helin fursadaha dhaqanka waxaana ay aada u jeceshahay inta cimrigeeda ka hartay in ay ka sheekayso kuna waaniso haweenka qoysaska iyo guud ahaanba bulshada ay la nooshahay gaar ahaan magaalada nairobi oo ay xaafadda islii ku nooshahay sida markaasi dhaqanku ahaan jiray cunug yar oo xalay dhashay oo markaasi isagu aan af iyo garanayn wax uu markaa ficil ahaan ku muujiyo ayay hooyadu u heestaa oo ka quslisaa oo ay markaasi farxad ku beertaa faadumo cilmi muuse jinni boqor waxaan ugu horrayntii weydiiyey bal qaabkii caruurta loo koolkoolin jiray marka ay gaajaysan yihiin markay xanaaqsan yihiin iyo marka ay faraxsan yihiinba waxaanay tiri hoyo markaa daalata ee dhawaaqday hoyo markaa daalata ee dhawaaqday waa wiilkii ii soo dhashay hadeer markaa daalata ee dhawaaqday hoyo dheedoydha xambaaha iga duushay dhulka iwaala iftiihimay hoyo dhulka iwaala iftiihimay qarombi yoqahayladahaada hoyo miyabe dhaqaaxay lamooday miyabe dhaqaaxay lamoode hoyo markaad xa dhaqaahaylineheyse maqahayr kabahaad qaleheyse hoyo magehe yad qaalaaba weyde magehe yad qaalaaba weyde hoyo maguubay gajaha ku hahaysa manahaskibaha gabloholay hoyo gabloho lodgoodol ka weyde gabloho lodgoodol ka weyde hoyo magehe libaha arooray aroora iyo ohon ku raahage waa tahay marka maxay marka gabdhaha markaad u tiriso qaabkaas oo ilmo xalay dhashay oo geel iyo farda la qaaday iyo maxaanku ihahda geenye qalab loo waayey markii sida caruurta yaryar loo koolkoorin jiray markaad uga sheekaynayso haweenkan hadda nairobi joogo sidee bay u arkaan sideese uga dhaabicisaa
waxay u arkaan shaqo aan cilmiba ahayn oo aan heestaas iyo waxaaba garan maayaan hadda naagaha jooga waa xurgufi maxaa la yidhi maxaa la keenay maxaa loo ordaa weeye xaalkooda marwa ilaahay hagaajiyo oo dee ti adiga ku alla kugu beegoo kalaa war ma hayo laakiin marka haddeera ma hayo dumarkii hore iyo dumarkan waa kala naag qurba tagtay way iska ficnaanaysaa oo tii qurba tagtay waaye arag bay yaro noqotay oo gaajadii bay aragto haraadkii bay orato orodkii bay orato gogashoo ku bannaan bay aragtay oo ninkii oo meel kale u orday bay aragtay laakiin gabdhaha hadda jooga iyadoon midnaba arag iyo waxay yihiin habac hurudo hadasho maxaan cunaa muxuu ii keenay muxuu i siiyey muxuu i yidhi intaasay ka shaqeeyeen gabdhaha hadda jooga waxaa la isugu iman jiray meel lagu shiro meel gogol la dhigto meel dumarku ku caweeyo meelay sitaad ku tuntaan meelay raggooda iyo dumarkooda iyo waanadooda iyo caruurtooda iyo xoolahooda ay ku wada barqaystaan baa laysugu iman jiray hadda maxaa la isugu yimaadaa waxaa la isugu yimaadaa dirodiro colaadeed gebogeba colaadeed meel rag isku gowracay sheeko aan ka goynayn ma jirto waanadii loodhan jiray gabdhihii intay ragga hor qaadaan waryaadhaay waryaa nabadaay waryaa nabadaay nabadda ku baaqi jirtay ma jirto ragga iyo dumarka dumarkaa colaada wada dumarku colaada dejiyaan ninka guriga ku waanshaan nanagandhariraney docadaloley waan loo dilay dugaa guraye daah walaalkiisow doca wanaajow dabnoole iyo duur qalin naagandhariraney docadaloley waan loo dilay dugaa guraye
socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a fanaanka daa'uud yuusuf axmed oo ku magac dheer daa'uud xanfar waxa uu ka mid yahay fanaaniinta dhowrkii sano ee u dambeeyey aadka ah looga dhex arkayey saaxadda fanka soomaalida waxa uu qaadaa heeso si weyn u dhex qaaday bulshada soomaalida gees kasta oo ay dunida ka joogto daa'uud caawa ayuu marti ku yahay barnaamijka caweyska washington waxaana magaalada muqdisho oo uu hadda degan yahay waraysi kula yeeshay waryaha v o a ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle okay daawud kusoo dhowow caweyska washington okay aad baan u dhowahay brother aad baad umahadsan tahay daawud horta intaanan u gudbin bal wax kale iyo inaan heesahaaga faraha badan halkayaan wax kaga weydiiyo dadkao dhan dee daawud xanfar bay ku yaqaanaan meel looga gudbaahay fanka waa laayahay magacaagu saddexan bal dadku sheeg aad baa umahadsan tahay okay aniga horta magacayga saddex waxaa la dhahaa daawud yuusuf axmed ayaa la yidhahda laakiin waxaan ku magac dheerahay daawud xanfar ayaan ku magac dheerahay ay dadku i yaqaanaan bulshada soomaaliyeed marka magacii aabiyo reerkii waxaa ka weynaaday magaca xanfar haddaad dib u laabato maxay kugu baxday
magaca horta xanfar wuxuu igu baxay inuu sporti baan ahaa aad kubadda u ciyaara waxaana ka tirsanaa xulka gobolka bari ayaan ka tirsanaa qaranka ayaan ciyaari jiray waxaana ahaa lambarka ninka la yirahdan ka ciyaari jiray waa sanadkee Een, ilaa iyo 1999-kii 2000 2001-kii 2003 halkaa baad kubadda cagta ka ka shaqayn kubadda- jirtay kubadda Eh, cagta daawud goormaad u wareegtay dhinaca fanka Eh, waxaan arkaa hadda inaad fanaan tahay eh, kooxabaad samaysay aad baad fanka uga dhex muuqatay muddooyinkii dambe kubadda cagta iyo fankuna way kala duwanaa waa laba hiwaayadoo laba jaha kale ah haa waa runtaa okay Een, waa laba wajo weeyaan waa laba wajo weeyaan waxa weeyaan isboortiga xilligaan ahaa fanaana waan ahaa xilligaas waaw waa isku wad waqtigaa fanaana waan ahaa ilaa 99-kii ilaa iyo kasii horreysayba ilaa 98-kii xilliyadaas fanaan waan ahaa waan heesi jiray kamankana xilligaa waan tuman jiray
inaad kabanka aada ugu fiicnaadna lay sheegay aada iyo aada haa Eh, daawud heeso badan baa jira oo aada qaado oo qaarkood dee dhegaha soomaalidu aada u yaqaanaan waxaan rabaa inaan bal heestan ugu horreynba intaanan codkaaga dadku maqal aan heestan maqalno ma garan karaysaa eh, codkaas inta yar aad ka maqashay aada iyo aada si fiican baan u garanayaa heestan waxaa la yidhahdaa weris waaw waa weris waa werisaha bal ka horreyn heestani waa heesahaaga kuwa ugu jecla ku jirta aada iyo aada heesahay kuwan ugu jeclay ayay ku jirtaa Een, waxaa la sameeyey een, 2003-gii ayaa la sameeyey heestan ay soo baxday weris waxaa sameeyey walaalkii iga weyn oo darwiish abubakar ayaa sameeyey abubakar darwiish oo fanaana isaguna ayaa sameeyey laxankana anigaa sameeyey oo ku laray heesta weris anigaana codaya oo qaaday gabadhan maxay ahayd
gabaran aada isu jeclayn bay ahay qoftaas caadi ma ahayn Caadi ma ahayn.
caadi ma ahayn Aadku aaye.
caadi ma ahayn qoftaas xaggee bay ku dambaysay Een, boosaasi joogta hadda ma isasheenoo doondoonkii iyo jacaylkaaga ma guulaysta haa aada iyo aada u guulaystay haa marka reerka bay kamid noqotay xaas bay noqotay aada iyo aada haa waan gartay heesta wiris bal intaanan dhegaystayaasha iyo u gudagelin heestii oo garacanba halkan taalla saaad maqlayso ee codkeeda uu soo gaarayo laakiin bal codkaagii laba kun iyo saddex haddaan dib kuu celiyo sidee buu ahaa
Een, wallah sidaasuu sidaa tan buu ahaa maxaa waaya adduunku jacayl waqanigu abuuray muxuu wadnahayo beerka dhammaan waxyaga ku faafay maxaa wadayaasha dhiga jeclaystay jeclaystayna wadaagno aad baad umahadsan tahay daawud xanfar
maxaan wadayaasha dhiiga jeclaystay jeclaystayna wadaagno maxaan wadayaasha dhiiga jeclaystay jeclaystayna wadaagno maxaa werisay darta colaad war maleefaysto wid iyo halskaila radshay maxaa werisay darta colaad war maleefaysto wid iyo halistayla raadshay haddaad wacdkii dhexdeena xusuustiila wadaagto wihiyo cilmaan muteen haddaad wacdkii dhexdena xusuustii la wadaagto wixii u cilmaan muteen
wax baa ka dhacay Eh, daawud heestan dabcan nin kastood gabadhaad u qaadana guushi la gaara laakiin maxaan halis iyo waran layla raadshay dagaal baad u gashay dagaal baan u galaa qoftaas hay dheer weliba hay wax badan baa qoftaas isla soo jabnaya wax badan baan u halgamay waxbaad hoogaltay oo halgamaya way garta tartan weyn baad gashay oo loo kala harin dagaal baan galay dabcan aad baad u mahadsan tahay waadna ku guulaysatay dabcan waxaa jira heese kaloo fankaaga ka mida daa-uud eh, dabcan heesa la yidhahdo turxaan waxay ka mid tahay kuwooda madaxa dadku ay la ruxaan gaar ahaan dhallinyaradu heestan turxaan iyaduna kama foga jeceyl sida muuqatay aada iyo aad maxay ahayd heesta turxaan horta heesta turxaan iskeedaba aniga aniga iga curatay oo iga dhex dhalatay adiga daa-uuda aniga ah meel ah.
kaagama imaan meel kale- awow kuuma meel keenin kale ha u doonin haye gebar kuuleed ma imaan haye jacayl adiga kugu yimid qof aan anigu jeclaa oo khaasan khaasiyan u jeclaa Mhm.
dee aad baa iska galo waris bay daba joogtahay Haye.
Haye.
De sheekadii dhanba jacayl baad ku bilowday Aahe.
haye
heesta anigaa sameeyey miraheeda Mhm.
anigaana codeeyey Mhm.
anigaana laxameeyey inkastoo laga fiican yahay dee Haye.
laakiin se De aniga waan isku aniga meesha dayey. Ah, ah.
dhanba laakiin way u qalabtoo dee Waan gabadh isku baa dayey.
jeclayd Ah.
gabadhaad u sheegtaa inaad waxaasoo daala ah inaan wax samayn karo gabadhan marka iyana waxay ka mid ahayd hablaha haasaha alla wadaagta aada iyo aad Mhm.
aada iyo aad Waan gartay.
Waan intaanan u gudbin eh, eh, eh, codkan iyo heestan horta miyaad ku wada guulaysatay jacaylkaagii mase de guuldaraduna way timaadaahe marka waa lagaa badiyey maya brother horta markan waaba laiga badiyeyba waa lagaa badiyey ha haaba ahaatee tii raadkii hore oo kale haddaba joogtee Eh, horta markaa laiga badiyey ha.
laakiin markii hore waan badiyey tii waris waa soo Ah, oo badisay.
badiyey.
Bal haddaad erayadeedii wax ka xasuusato Een, waxay ahayd tamaatidii jacaylka itabto wadnaha tegeyi wuu igu talaalmo turqaya naftaydii turqaya naftaydii tiranyadiisana hadba waxaan la toosaa nabariga tan weyn iyo xanuun taabtay halistii
Wow, wow. ma istiri heestii aan hayay iyo adigu codkaagiba weli waa meeshoodii aada iyo aad waan gartay balaa Farxaan.
halka uga sii wadno
guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawana heestaas ayaan ku soo xirayaa intaan mar kale kulmayna waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo